wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka maamul goboleedka jubbaland iyo furti kulan dareero doona muddo hal maalmood ee gaasayti oo lungudow hadoona aan qareemowka xabsiga degmada kismaayo shirka weybaha ku qeyb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka maamulka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale bashaar aadan geedi wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka iyo sharaxaad kubiyi tababarka iyo muhiimaduus in leeyaha xabsiga dhexe in la dayaca tiro waxaa ka dhib sahlanaatay in mid cusub la dhiso laba sababoodba isagoo qadiim ah oo waxyaabaha museumka ama masxafka ah soomaaliya taarikhda u galay uu ka mid yahay iyo meesha uu ku yaallo maanta wuxuu ku yaallaa magaalada bartamaheedii marka maxaabiistana waxay u baahan tahay in magaalada bannaankeeda la geeyo sida dadka looga soo dhex saaray ee xabsiga loo geeyeyba in meesha ay ku xiran yihiinna saasoo kale ayagana saasaa u nabadgelyo fiican ummaddan ay ugu nabad heli kartaa markaas sababta markaan iskugu nimid waa xabsi cusubaa dhisma ku socdo insha allah sida naloo sheegayba shalaa lasoo booqday gebagabuu marayaa soo marka xabsigii haddii la dhammaystiro muxuu u baahanaa baahiyaad buu leeyahay kow waxaa ah qalabkii xabsiga laba biyey gelintii maxaan ku idhaahdaay nalkii maxaan ku ihahda waxbarashadii sababta dadka maxabiista ah waxa dadka looga soo dhex saaray ma aha in la nacay ma aha inay meel kale ka yimaadeen waa dadkeenni oo la jaan qaadi waayo nolosha maanta jirta marka markii xabsiga la geeyo waxaa la rabaa inay soo noqdaan iyadoo meesha dhaqan celin u noqotay oo dadka faa'iido u leh inay soo noqdaan soo waxaan iskugu nimid marka waa intaa waan uga mahad celinayaa hay-adda u n o b s maxaan ku raqaasatan waxaan u mahad celinayaa daniela iyo loobahan magaca mararka qaarkood loobahan waa la qalda waa le loban ale loban maahan waa loobahan magaceeda waa saxayaa daniela iyo agaasimaha wasaaradda yacni juhdiga ugu weyn iyagaa geliyey inaan iskugu nimaano hawshaan waxaana rajaynayaa inay guul noogu dhammaato u qariimada xabsiga marka laleeya ma arka in hay-adaha keligood aan wax ka rabno xabsiga annagu waa yacni waa milkiyad wey ay soomaalida leedahay hay-adaha ama enji-ooyada lokaalka ah marka waxaan ka doonaynaa in ay si locaali ahna ay funraisin ugu sameeyaan si internationali ahna hay-adaha internationalka oo hadda meesha jooga ay ka iibiyaan baahida xabsiga marka shirka waqtigaan noogu gaaban shirka waa noo furan yahay mahadsan salam alaikum raxmatullahi barakatu mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka maamulka jubbaland iyo weybayo dadaalka biyahaana sidai bulshada jubbaland la deersii lahaya adeeg cadaaladeed oo dhammaystiran